afar qof ayaa ku dhintay toban kalena way ku dhaawacmeen kadib markii shil baabuuru ka dhacay waddada u dhexaysa magaalooyinka hargeysa iyo berbera maalintii shalay gelinkii dambe cisbitaalka guud ee hargeysa oo aan booqday oo ay yaalaan afarta qof ee meydka ah iyo tobanka dhaawaca sideed ka mid ah ayaan kula kulmay iyadoo xilligaasi howlwadeenada caafimaadku ay gargaaro kala duwan u samaynayeen dadkii waxyeeladu ay ka soo gaadhay shilkaasi gaadhe farxiye maxamed yuusuf waxa ay ka mid ahayd rakaabkii shalayta la socday gaadhiga bixin ee isagu shilka galay kaasi oo ay ku dhaawacantay waxaan weydiiyey ugu horeyn xaaladeeda caafimaad ilkaha iyo meelaha intaa dambe iigu daran kugu daran iyo garabkan gacantana aan qaadi karin
maxaad ka xasuusan tahay see wax u dhaceen walaahi ma xasuustay un ana aan baraalas anoo saaran gaariga maxaa dhihi jiray laygu soo qaaday bis ma xasuustay inta kale indhahaas ku qasbay gaarigoo dhacay ma oogin jugta bes baa maqlayay laakiin waxa ka dambeeyay ma oogin dhinaca kale agaasimaha cisbitaalka guud ee magaalada hargeysa doctor yaasiin carab cabdi ayaa v o da u sheegay in dhibaatada ugu weyn ee cisbitaalka guud haysata ay tahay dadka waxyeeladu ay ka soo gaadho dhaawacyada shilalka gaadiidka ee ka dhaca magaalooyinka kala duwan ee dalka gaar ahaana hareeraha magaalada hargeysa
cisbitaalku iminka wuxuu adeegaa magaalada hargeysa keliya maahe waa dalka oo dhan shirada capacitigiis wax kusoo kordhaya iminka waa afar boqol iyo lix iyo labaatan sariirood wixii jiradaa ka bata ama dhaawaca bata ama waxayse soo taraaba dib iyo culays ayay runtii ku hayaan shiralku waxaad u malaysaa iminka in inkastoo wadooyinkiida ay wada noqdeen laami oo laami u badan yihiin haddana mala darawaladiiba qadarkuna wuu ku jiraa xagga mala farsamadiiba inaga yaraa wax ah marka ma jirto ama maalin aanay ama labo ama saddex shir dhowr dhimasho iyo dhowr daawacna aanay iman runtii ma jirto intii dambe oo dhan aada bay u badan tahay tallaagadu ma madato maalin walba ama hal baa ku jira ama ilaa afar baa ku jira shalayto shiral gaari ay sababeen marka runtii culaysku aad buu fara badan yahay hadduu dhaawaca yahay nool iyo hadduu dhimashada yahayba
dadka inta badan waxaa la tilmaamaa in weliba culayska ugu badan haddana jajab idinku soo kordhiyaan oo degdeg ugu baahan wax loo qabto qolyaha shalay ogaalka say wax u qabaan inta dhaawacii soo gaadho cisbitaalku hadda dee jajabku wuu badnaa feeraha iyowuu badnaa lugaha kuwaas oo dhan waxay u baahan yihiin in wax laga qabto waxqabashadaas waxay timaadaa runtii badanaaba markiiba qaar baa la qalaayo habeenkii ah qaadna waa maalinta labaad inta la gaadayo xaaladda qofka la sugayo la doonayo in xaalad uu ku habboon yahay lagu geliyo qalliinka muddooyinkan ugu dambeeyey shilalka gaadiidka ee kusii badanaya gobolada kala duwan ee somalilan ayaa dad badan waxa uu ku keenay inay isweydiiyaan maxaa xakamayn karaa ama xal u ah in la xakameeyo ama la yareeyo shilalka gaadiidka ku-xigeenka garyaqaanka guud ee somalilan garyaqaan xuseen maxamed jaamac berel ayaa v o da weydiisay xalka dhinaca shuruucda ee uga yaalla xukuumadda somalilan dhibaatada gaadiidka
waxa u yaallaa walaa waxa jira xeerkii wadamarinta gaadiidka dhulka oo xeer namber la yidhaahdo konton iyo lix laba kun iyo saddex iyo tobankii la anfixiyey baa jira oo ka kooban boqol iyo afar iyo toban qodob xeerkaasi wuxuu tilmaamayaa habka waddada loo marayo liisada sida loo qaadanayo waxyaalo badan buu ka hadlayaa marka marka xeerkii wuu jira waa kan laakiin qabyo badan ayaa ku jirto wuxuu ku salaysan yahay xilligaa hore marka xeerkan hadda dib u habeyn baa lagu sameeyey ballaaran oo intii xukuumaddan cusub ay timi madaxweyne muuse bixi isagoo og dhibaatooyinka gaadiidku ay leeyihiin isagoo taamas ka xalfay madaxweyne wuxuu sameeyey hay-ad wasaarad gaara wasaaradda gaadiidka iyo horumarka jidadka la yidhaahdo marka taasaa iyaduna qorshahay culayska saartay in xeerkii hore wax laga bedelo oo ama mabaadiida guud xeebta xambaarsan yahay waxa weeyaan iyagoo qaba waxa weeyaan in la dhimo shidalka gaadiidka oo sii badanaya dee siaad arkiso number two kana in qaabka bixinta liisamada darawalnimada la tayeeyo oo shuruudo adag lagu xidho in la hubiyo badqabka gaadiidka oo gaadiidkiina wadanaaba badqabkiisa cidade may eegin marka shilalkiibu qeybka iyo gaadiidkana aan aan wanaagsanayn wadadana aan wanaagsanayn iyo darawalkana aan wanaagsanayn xeerkaasoo muhiimad weyn leh imika waa laga shaqeeyey waa la fuburay golaha wasiirada ayaan anagu gudbinay oo waxa laga yaabaa dee ramadaan kadib inla samayn doono hadii la
waarka jajabka cisbitaalka guud ee magaalada hargeysa ayaan galay waxaanan kula kulmay kalkaaliso caafimaad oo xilligaasi ka howlgelaysay magaceedana iigu sheegtay fayse daahir haybe waxay u badan yihiin car accident shil baabuur ayay u badan yihiin dabeedna maxay hayday waana dad karooni oo in badan yaalay miskaha ka jajabay doonida ka jajabay isan iska dhiban warka lagu daweynayo dhaawaca dadka ajinabiga ayaa dhexdiisa kula kulmay borosaafka gobolka maroodi jeex jaamac xaaji axmed cabdi oo xukuumadda uga mas-uula ka warhaynta dadkan dhaawaca ah kuwii dhintay ee ajinabiga ah intaba dadkani waxay yimaadeen isla shalayta subax ay diyaaraddii alcarabiya ayay la socdeen isla markiiba waxay ku wareegeen gaadhigan exidinka galay marka ugu horreysa waanu ka tacsiyadeynayna dadkii ku dhintay shilkan ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun dadkii ku dhaawacmayna ilahay waxaan uga baryaynaa subxaana watacaala iyagana inuu sahlo runtii waa shil naxdin leh oo ay ku dhinteen dad ajaaniba waxaa ku dhintay afar qof oo laba ay ajaanib tahay labana reer somalilan ay yihiin waxaa ku dhaawacmay toban qof oo afar ka mid ay yihiin dadka ajaanibka u dhashay waddanka bangaladesh marka kolley broseskii baanu ku jiraa sidii ehliyaddoodii iyo dowladdoodii aanu la xidhiidh lahayn waxaa lagu jiraa laba maalmood oo ay fasax yihiin safaaraduhu kolley safaaradda etoobiya inoogu dhow waddamadaynu dariska nahay marka waa lagu jiraa hawshii waxaa kaloo aanu ka shaqaynaynaa inaanay dadkaasi dayacmin xagga cuntadooda iyo daaweyntooda iyo wixii ay u baahan yihiin baanu ka shaqaynaynaa maanta cusbitaalka u joognaa
khadar maxamed cakulle v o a hargeysa